ناديت يا كل الورى فلتسمعوا مني قصيدا فاح عطرا وانتشى عن صحبة منحوا فؤادي رونقا وازداد أنسي والمسرة والهنا وازداد أنسي والمسرة والهنا وانزاح همي والمآسي بددت فلقاؤهم عذب بهي يرتجى لا تسألوني عن مدى حبي لهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد maanta waxaan iskor taagi doonaa waxay salafku ay samayn jireen oo ay ka mid tahay alinfaaqu calayhim inay ilmahooda ka warhayaan oo ay biilaan waxyaalahay marka ay samayn jireen waxaa ka mid a salafku ma yahayn qaar ilmahooda dayaca ee way u shaqo tegi jireen shaqo tagaas ayaana keeni jiray marka dambe inay xoolo u keenaan wuxuu leeyahay muslim waxay la kulmay mucaawiya ibnu qurax anigoo ka yimi meel duura oo soo qaaday adeeg iyo xaabo aan suuqa geeyo markaasa wuxuu igu yihi bu ihi maxaad samaynaysaa waxaan igu yihi marka adeegaad arkaasi ee hadda aan watee duurka aan kala yimi waxa aan ehelkayga ka bari yeelay deymo badan oo lagu lahaa ayaan kaga bari yeelay xoolo xalaalana waa aan ka helay markaasaa wuxuu igu yihi bu ihi marka lain akduwa fii ma kadawta fiihi kula yowm axabu ilaya min an aquuma alleyl wa asuuma annahaar shaqada aada haysid ee ah ilmahaga inaad u kalahdid oo aada u qadhaab raadisid ayaa waxaan ka jecelahay inaan habeenkiina taagnaado maalintiina aan soomanaado marka salafki maxay dareensanaayeen ilmaha in loo shaqo tago ayay dareensanaayeen oo shaqadaas ayay u samayn jireen waxaa kale oo ay samayn jireen salafku waxay u kaydin jireen mararka qaarkood maal ayay u kaydin jireen maalkaa waxay ugu kaydinayaan beri ka maalin hadday ku timaado geeri kedisa in baahi ay ku timaado ayay kala wardayaan ilmahooda oo dadka gacmo inay hoorsadaan ayay ilmahooda ka ilaalin jireen wuxuu odhan jiray shacbi raxmatullaahi calayh maa taraka cabdun maalan huwa fiihi yacdamu ajran min maalin yatrukuhu liwaladih yatacafafu bihi cani innaas addoon ma jiro maal uu ka tegay oo uga wanaagsan ugana khayr badan maal uga tegay ilmihiisa oo hadhow toole baahida ay kaga maarmaan waxyaalaha ay samayn jireen waxaa ka mid a waxay u samayn jireen shay kasta oo ay u baahan yihiin ayay inta badan guriga u dhigi jireen iyagoo isku dayaya inay baahidooda kafeeyaan ayuba sakhtiyaani raxmatullaahi calayh ayaa waxaa la leeyahay suuqa ayuu ku ganacsan jiray mar kasta oo suuqa uu ka yimaadana gacanta waxbuu ku wadi jiro ilmihiisa ayuu u geyn jiray ilmihiisa guriga wuxuu u dhigay xataa dhalada subaga ay ku shubanayaan ayuu u dhigay oo saliidda ay ku shubanayaan ayuu u dhigay markaasa waxaa la weydiiyey arrintaas waxaa yidhi saasaad samaysaaye ka waran ayaa lagu yidhi wuxuu ihi xasan baa waxaa ka maqlay xasan albasri ina almu'min akhada can illaahi adaban xasana faidaa awsaca calayhi awsaca waidaa amsaka calayhi amsak ilaahay tabaaraka watacaala addoonka adab ayuu baray adabta uu barana waxa weeyaan ixsaanka inuu sameeyo ayaa la baraya ee arsaaqda ilaahay tabaaraka watacaala qofka hadduu u waasiciyo waa inuu ilmihiisa u waasiciyo haddii arsaaqdu cidhiidhi ku noqotana waa inuu markaa intuu awoodo uu sameeyo oo baahi ka badan aanu samaynin waxyaala ay samayn jireen waxaa ka mid ah oo ay mar walba ay ilmaha infaaqooda ay ku samayn jireen waxay leeyihiin culimadu salafku waxay samayn jireen waxaa ka mid ah inaanay wax weyn u arki jirin waxyaalaha ay ku bixinayaan awlaadooda iyo reerkooda maadaamay tahay uun baahidii meesha tahalay israafka hore nu soo marnay inay ilmaha aanay salafku u ogolaan jirin laakiin waxaa jirta shay ay u baahan yihiin oo haddana xoolo badani ay ku baxayso xoolaha badane ku baxaya may fiirin jirin inay reerku u baahan yihiin ayay fiirin jireen xasan albasri raxmatullaahi calayh ayaa waxaa lagu yidhi haddii ka waran reerkaygu ay u baahan yihiin cadar cadarkaasina uu joogo labaatan dirham uu joogo xilligaa marka xoolo weyn ayay ahayd ma soo iibsan karaayo cadarkaama soo qaadan kara haddaan soo qaatase ma israafay noqonaysaa wuxuu yidhi marka israaf ma noqonayso waana soo qaadan kartaa macnaha una dareensiinaya maxay tahay macnuu dareensiinaya waxa weeyaan shayga baahida ilmaha lagu xalinayo ama ay u baahan yihiin ee anfacaya hadduu qaali yahayna aanu dhib lahayn in loo gado aanu dhib lahayn marka salafku saasay ilmahooda uga warhayn jireenoo biilkooda iyo dhaqaaleyntooda ay uga warhayn jireen laakiin innaga xaaladeenna haddaynu fiirino de in badan oo ka mid ah way iska dhaldhalaan markay iska dhaldhalaanna waxay ku maamaahaan intuu tagogta ku jiri lahaa tubta hadda adsanaado ayay yidhaahdaan marka macnaheed waxa weeyaan waa dhal oo dhig ayaa la yidhaahdaa taasna looguma talagelin ilmaha tarbiyadoodii baa lumaysa aakhire wax badan baa hadhowna lagaa weydiin doonaa qof walba marka waa inuu ilmuhu dhalay ilaahay tabaaraka watacaala uga cabsado biilkooda iyo noloshooda awoodiisana aanu ka hagranin subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk
فلتقبلوا مني ودادا صادقا أرجو به أمنا إذا جمع الورى أجني بصحبتكم نعيما خالدا في جنة الفردوس قد طاب الجنى في جنة الفردوس قد طاب الجنى